subax wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a aan ku horeyno muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo uu xalay ku booqday dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay fiidkii tegay isbitaalka madiina muqdisho halkaasoo yaallaan dhaawacyo dadkii waxyeelada ka soo gaartay wuxuu gacan qaada kuwa damiirka qaba wuxuuna dul istaago kuwa damiirbeelka ahaa madaxweyne farmaajo ayaa ku sheegay weerarkii ka dhaca kaawagoda inuu yahay weer lagu soo qaado dadka soomaaliyeed
hal goob inay dad tiradooda soddon gaarayso ay ku naf waayaan dad afartan kor u dhaafayana ay dhaawac yihiin oo qaarkoodna maanta ay naf waayeen taasi waxa weeye cambaarayn keliya ma aha waxaan odhan karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka soomaaliyeed ee oo aan kala soocnayn oo carruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin qoladaas horarka ah waxay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed waanaad aragtaan maaha waxay raadsanayaan dawlad iyo dad dawlad u shaqeeya ma aha waxay raadsanayaan waa annagoo idil waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesanno oo aan iska dhicinno aan iska dhicinno ka dowlad ahaan annagu waxaan leenahay door shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya xilligana u diyaargaroobayso dagaal ay kala hortagto kooxda al-shabaab annaga dowlad ahaan marka dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana howlgaleen waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa ciidanka inay u diyaargaroobaan qolooyinkan horarkaa sidii laisaga celin lahaa oo aanan soomaalinimada iyo islaamnimada iyo baniaadamnima midna aan lahayn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisii la xiriiray ciddii soo sheegta gaari waxyaabaha qarxay ka buuxaan in dowladdu ku abaalmarin doonto lacag gaaraysa boqol kun oo dollar qofka noo soo sheega informationka ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballanqaadayaa haddaad maqlaysaan boqol kun oo doolar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qaraxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siinno abaalgud abaalgudkaasaan sheegay inaan siinno qofkaasna ilaahay ajirna waa ka siin maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo lalaynayo yuu badbaadinaya shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah hadday dadkaas horarka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ahna waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan waa mahadsantihiin madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambayntii ballan qaada taageerasiinta dadka waxyeelada ka soo gaarto weerarada kooxda al-shabaab ay ka geystaan gudaha soomaaliya madaxweynihii qaranka anigoo ah waxaan ballan qaadayaa shacabka soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiinno si joogta aan wax u gaarsiinno hantida burburtayna insha allah haddii ay ilaahay dhaqaalina soo geliyana aan caawinno oo aan dib ula dhisno wixii burburay cabdulqaadir okey v o a muqdisho